haatana ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu magaalada london noogu soo diyaariyey waryahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa aadan cabdi cadar oo ah madaxa hay-adda a r c ee geeska afrika dalalka afghanistan iyo bakistan ayaa muddo ka badan toban sannadood waxa uu kala soo shaqeeyey jamciyadda qurumaha ka dhexaysa kusoo dhowow marka hore barnaamijka aadan cabdi cadar aad baan u dhawaay aad baad umaasantahay ridwan waayahay koob iyo soddonka bishan waxaa ciidanka maraykanku ay isaga huleeli doonaan dalka afghanistan labaatan sannadood kadib maxaa dhici kara ayay kula tahay marka la eego arrimaha gargaarka bani aadamnimo ee dalka afghanistan ma sii socon doonaan arrimahaas bani aadantinimada maadaama muddo fara badan aad kasoo shaqaysay dalka afghanistan waxaan aaminsanahay koo iyo soddonka sida cabsida badan hadda la qabo ee taalibaanka laga qabo in wax badan iska bedeli doonaan dalku inuu nabadgelyo la doono oraad afartan sano inay soo dhammaan doonto in dowlad maaragtay loo dhan yahay oo qoomiyaadka kala duwan ee afgaanintu ay ay dhammaantood iska muuqdaan inay taalibaan ku dhisi doonaan nabad abuuri doonaan waa laga yaabaa bilowga hore markay reer galbeed ka baxaan in baahi fara badan oo xagga bini-aadamka inay abuuranto laakiin waxaan rajeynayaa marka dambe intaasu ay degi doonto mataqaanaa taalibaanka lala shaqayn doono reer galbeedka wadamada deeqda bixiyaan ay marka dambe la shaqayn doonaan taalibaanka waayahay marka maxay ku kala duwan yihiin ayay kula tahay taalibaanka maanta iyo kii hore ee arrimaha gargaarka aad kala soo shaqaysay wax aada u fara badan bilowgii sagaashanaadki waxaan joogay bishii november nineteen ninety fourki sagaashan kun sagaal boqol sagaashan afartii magaalada kandahar baan kusoo dhaweeyey taalibaanka waxay ahayd meeshii koowaad ay qabsadaan waddanka afghanistana waxay hayeen niman kamid ahaa mujaahidiintii la dagaalantay ruushka markuu dagaal sokeeyo dhacay ruushka jawaadihii ruushku baxay jawaadihii ay dagaalameen kadib baa waxbarasho u tegay aan adduunka kale aan aqoonin sida dowladnimadu iyo se u dhisantahay aan warkayn khaladaad badan bay sameeyeen aaminsanahay dhowr arrimood baa dhacay kow marka hore beeskooda wuxuu ahaa qowmiyadda bashtuunka laakiin hadda waxaa weeye qowmiyaadkoodii baa ku dagaalkii hore ee saashabaadka waxay ka bilaabeen dhulka bariga iyo koonfurta ee bashtuunku degan yahay kanaada wuxuu ka biloomay dhulka ay degan yihiin taajiga iyo sbeku oo waqooyiga ah oo beli laga soo duuri jiraa wala taalibaankaa markaa nimanka qabsaday waqooyiga masaari shariif iyo kundus iyo dhulka qabsaday iyo usbek taalibaan ah marka tan waxay marka koowaad waxay muuqataa taalibaanku inay ka koob yihiin qoomiyadii afghanistan oo sidii hore lahayn midda labaad niman soo baxay adduunka soo dhan garanaya waxaan rajeynaya inay wax badan ka bedeli doonaan dalalka jaarka xiriirka la yeelan doonaan dalka ay nabadgelyo kusoo celin doonaan dowlad mataqaanaa loo dhanyaa oo qoomiyada afgaanintu dhammaan ay inay abuuri doonaan xiriir fiican la sameyn doonaan jaarka inay joojin doonaan abuuridda ganacsiga iyo isticmaalka maandooriyaha opiumka oo halis badan ku haya wadamo badan reer galbeedka reer galbeedkuna arrinta ay soo dhaweyn doonaan qodobka waxay kaga duwanaan doonaan waxaad arki doontaa mar dhow maraykanka wadamada reer galbeedka iyo taalibaanka oo iska kaashanaya la dagaalanka i s k marka waxaa rajeenayaa xagga bini aadamka arrimaha kusaabsan gargaarka bini aadamka iyo dalka nabadgelyadiisa wax badan iska bedeli doono oo dalku soo noqon doona hadaa la yidhaha waayahay dad fara badan oo reer afghanistan waxay u arkaan in bilooyin kadib taalibaan xukunkoodii hore ee adkaa ay dalka kusoo rogi doonaan arrintaas ma qabtaa adiga horta waxaa loo baahan loo dagaalkan afghanistan ka dhacay laba qaabilood buu ahaa mid wuxuu ahaa dagaal shisheeyaha lagula dagaalamayo oo marka horena ruushka lala dagaalamayay markii dambena maraykanka iyo neto labada dagaalba dadka dagaalka galay ee ku guulaystay dagaalka waa dadka miiga miiga joogay dadkii magaalooyinka joogay dagaalka kamayna qaybgelin ruushku markuu qabsaday dadkii magaalooyinka joogay waxay u carareen reer galbeedka marka dambe hadda maraykanka la dagaalamayna magaalooyinka joogay waxay caawinayeen maraykanka iyo reer galbeedka marka taa cabsi badan baa iyo abuurtoo dadkii magaalooyinka joogay waa dadka hadda qaxaya oo cararaya oo dareemaya inay gudub ka galeen taalibaanka laakiin taalibaanka waxay sameeyeen markii hadda xukunka qabsadeen oo kaabul qabsadeen waxay ku dhawaaqeen afis guud cid walba iyaga la daalantay markaa taa waxaa la rajeynaya hadda ciidamo badan oo afgaaniin ahaa oo iyaga la dagaalmayay oo dowladda ka tirsanaa baa ku biiray taalibaanka oo saraakiil marka waxaad taa muuqata taalibaanku inay wax badan iska bedeleen qaabkay umayeen awal hore inay rabaan cid walba hadda inay soo dhaweeyaan inay garanayaan inayna dowlad maamuli karin haddii dadku intiisa badan uu kasoo horjeedo marka dadkan hadda araya waa dadkii la shaqeynaya wadamada reer galbeedka oo cabsi qaba laakiin waxaa rajeynayaa dadka intiisa badanna uu joogayaan wax badanna dadka markii la arko dowlad san oo nidaam fiican shaqeynaya la arkana dadku way kusoo noqonayaan sababto afartan sano baa dagaal ka socda afghanistan waa garta dadku dad bay uxisa qabaan amad iyo deganaasha qabaan waayahay aadan marka la eego dalka afghanistan iyo soomaaliya waxay isaga mid yihiin waxyaabo fara badan sida burburka ku dhacay labada dal kooxaha islaamiyiinta soomaaliya dabcan xilligan waxaa ku sugan amisom afghanistan muddo fara badan waxaa ku sugnaa nato oo hadda meeshii faarujisay marka khibradaada markaad eegto dalkaas afghanistan muddada faraha badan aad ku nooleed gaar ahaan magaalooyinka kantahaar iyo kabul maxaad is leedahay way isaga mid yihiin dadka soomaalida iyo dadka afghanistaniyiinta ah dhowr arrimood baa igu soo dhaca mar kastaba anigu horta markaan joogo afghanistan maraan joogo muddooyinka badan aan joogay weligay ma dareemin inaan waddan ajnabiga joogo oo dad waxaa ahayd dadka qofka hadduu muslim yahay weeye oo ku dareen gelinaya wax ku leedahay waa sababta keentay dad badan oo ama caraba ama muslima inay ku nagaadaan marka afghanistan oo gabdha ka guursadaan oo degaan marka waa dad tolba iyo martigelinta waa dad deeqsiina waa dad maganta mataqaana adoolaaliya waa dad diinta jecel aad diinta u jecel oo kuwa mar hadday ogaadaan qofku inuu muslim yahay aad kusoo dhaweynaya islamarkaana gaalada nacab wey oo dagaalkan afghanistan wuxuu ku salaysan yahay gaala nacayb waa dad aada gaalada nacab waa dad qab weyn oo isla weyn oo aaminsan cidba ka sarayna iyaga waa dad siman sideen oo kale oo garbo simana aan kala saraynin markaan ogole watiga anigu aan joogay afghanistan markaan u tago shuurada maxamed cumar mila maxamed cumar iyo dhammaan dadka caadiga taalibaanku isku meel bay cuntada ku wada cunayeen oo wada deganaayeen oo wada sixanayeen waddada aan kala saraynin ba hayeen marka taas dhinaca waxba waxban baan iska dhownahay midda kale waddan kasta oo sideen oo kale ama u burburay iyo sida afghanistan oo kale dadka waddanka iskalun baa nabad kusoo celin kara ana waxaan qabaa marna dadka shiiyo inay nabad keeni karin inkastoo joogaanba marka waxaan isaga nahay dadka soomaalida ayagubaa nabadda keeni kara dalkooda oo dejin kara laakiin ciidamada amisom hadday boqol sano dambe sii joogaan waxaan aaminsanaya nabadna keeni karin wadankana ayaan karin waayahay madaxweynihii hore ee dalkaasi afghanistan xamiid karazayna waad la soo shaqaysay sidaad ii sheegtay dowladdiisii iyo dowladdii dhowaan dalka banaysay ee ashraf ghani maxay ku kala duwan yihiin ayay kula tahay
wax badan kuma kala duwanayn horta marka waad ninka la yihahdo sai waa wuxuu ka yimid magaalada kandahar kandahar waa ismada taalibaanka marka dadkan dagaalamay dhammaan dadka elsi ba ahaya oo xukuumiyadda mashtuunka qaybta duraaniga isaga uu kasoo jeedo ayaa madaxda u badan ee taalibaan kasoo jeedaan marka arkay isagoo waxuu arkayay nin maaragtay ajnabi meesha ku hayo oon dana afghanistan ilaalinaynin marka anu waa kala sheekaystay intii xukunka jooga madaxweyne marka wuxuu yidhi way u kalsoonaan lahayn wax ka baqayaan ta yimaada oo amiirahajii inaan ka badbaabiyo wadamada reer galbeedka oo guntanaama leeyahay marka dhibaatadaas way jirtay laakiin wuu dareemaya xamiid in mar kastaba loo baahan yahay in taalibaanka lala heshiy ashirgaani mid kale xamiid mid ka dalka ka baxay maahayn waa nin dalka joogay buu ahaa weligii markii ugu badnaa bakistan joogay ashirgaani lakiin wuxuu ahaa nin dibadda iska jooga dibadda wax ku bartay kasoo shaqeeyey dalku ku cusub yahay sababtoosna u dharay xamiid karsay iyo cabdalla cabdalla iyo matiyaar waa ragga haddabanku oo qaabka
marka ugu dambeyn ma is leedahay afghanistan mar kale waxaa kasoo bixi kara xagjiriin cusub oo khalkhal gelin kara danaha galbeedka maya marta marka koowaad taalibaanku niman waxaan qaltaagaya wadamo kale inay ama diin gaarsiiyaan ama jihaad gaarsiiyaan maaha waa niman dalkooda keliya maamula raba dalkoodana nabad ka sameeyaan heshiiska hadda maraykanka la galeen waxay ballan qaadeen dalkooda inuusan noqon doonin meel gabaad siiya cid wadamo kale ku duulaysa oo mintid ah marka waxaan aaminsanahay inaan cid dambe oo reer galbeedka ay dhibsanayaan inayna ayna taalibaanka intay xukunka hayaan inayna saldhig siinaynin marka taas nabadgelyo badan bay keenaysa waxaad garanaysaa oo kale hadda ruuska iyo shiinaha oo labada laba quudo waaweyna oan ka fogeyn afghanistan midna oo xad la leeyahay labaduba safaaradoodu waa furan yihiin waxaana la filayaa inay xiriir diblomaasiyaed buuxa la yeeshaan anu waxaan qabaa reer galbeedkuna ay soo noqon doonaan macal maraykanka oy la shaqayn doonaan taalibaanka sababta taalibaanku dalkan nabad bay u horseedi doonaan shacabka afgan afghanistan oo afartan sano daal ku jiray oo rafaadsanaana waxay rabaan nabadan inay wadankooda kusoo celiyaan marka waxaan qabaa in maarata wax badan iska bedeli doonaan dalka waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaada aadaa mudan toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay aadan cabdi cadar oo ah madaxa hay-adda a r c ee geeska afrika inta mar kale aynu kulmi doonno haddii eebaha u daleedmo waa ridwaan xaaji cabduwale oo idinle nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay waryahayaga ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka